bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal duurfaylaa ka dhowaada warkada hornamo warsan qodobada ka dheega doontan dhugunsadayaal weybaa ku mid ahaa gabdho waryaalka kanool magaalada baydhabo oo la hangabagabeeyey tababar muddo lama maalmoodan dareeriya dowladda federaalka soomaaliya oo abaabul dagaal ku bilowtay shabeellada hoose dhaliska ciidanka xooga dalka oo waraku saari dagaalka duleedka beledweyna war murtiyeed laaku saari shirkiimadale xisbiyada qaranga madaxweynaha soomaaliya farmaajo uhuru kenyatta oo ku wada hadleen xiisadii surinaytia aqhbaaraadka banaanka ka dheega doontaan wayban koobeyna qaxootigii griiga omar shareediye aan wada qaxeen dalka suuriya iyo weliba xaaladda cudurka ee coronavirusa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal khamiisa uu taarigdanaya ka ee danta shanta bili saddexaad maarsa sanadka labada kun iyo labaatanka hanasoy bahaayeen qodobadii warka duhurnimo dhugunsadayaal aan diyaar garoowayoogii oo fiisanga ka bilowno gabdho waryaalka ee ka howlgalayaan magaalada baydhabo iyo weybaa la hangabagabeeyey tababarkaasoo dareeri muddo lama maalmood ee faahfaahinta warka weybanin haaye yuusuf sheekh aadam magaalada baydhabo weliba maalintii shalay hayti la hagagabagebeeyey siminaar la maalmood aan socday bilaantay wariyaalka ee ka howlgalo magaalada baydhabo siminaarkan waa weliba furitaanshiii hiirowshiiba goobro ku hayay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka nisqayowka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fisa ku-xigeenshii iyo macalimiin kaleed welibana siminaarkan ku kaduwanaya siminaaradii kaleed oyoo horeeyo anka gobda jaray macalimiinta iyo weliba wasahaya siminaarkii anka horeeyey oyoo eshirku biyaq aano kumid ee bilaanta wariyaalka walbadan ku baraday mixinada saxaafadda welibana meelasay ku hadalay gabroogi tababarka ansocday muddada lamaada maalmood weliba niyo sharaxaadku biyana walaabayo tababarka ku baradeen anoo magaaga ileero shukur maxamed cabdi ana maasha allah iidan faraxsano lamada maalmood ee traininka interninka biyaay waa tababar idna latiidan saameyn ku leh waa sababta ee inaan qof ka gabarta ee haddii weri eeta mar walba dhinaca migalka kasareeyan adil eer dhinaca kaameramanimada iyo editinka adil eer iyadan kasaree jareena tababarku neeqoodi nololaan iyadoo la kubedeli doona insha allah walba rajeeyna intii walba ina nololtiidan kubedeli sababta walba nina baraysaduna barnaamijyaan on duuda lahayni haddanuna jarjarada lahayni taasoo kale bay bantan mahadnagaane ina fusaj iyo gudoomiisha iyo macalimiintana ina anoo ee magaaga iskar maxamed nuur kana tirsan waryaalka madax banaan ee ka howlgala magaalada baydhabo tababarnanbarar muddo lama maalmood geekanin gabagoobi tababarka antinaneen qodob iyadan ka faraxsanaani waayo xirfada gabdho ku nool koonfur galbeed waryaalka ee xirfadii sare lanka qaado geeka walikadambeena aaminsana antiane haddii kaamirmaan kaamir aan hel warkana haduu wada karo aan idadgaraysado karo aqoontasna hordhaanka minijar laakiin hadda alxamdulilah feso iyo aanka mahad celiyaan ka dambeysantona maarne editinka walaawan sameeyay gudoomiyaha abaadir cabdiqaadir idan ku mahad celiyaan maadaama uusan garab intaninko macalimiinta taraayan sidoo kale gudoomiye xusni aan ka maranayn usuuna oo marwalba kaalintisnin ku qaadaa sibcun xirfadaan sare lanka qaado lahay oo gabdho codsholahan bandhigla waxyaabayo aan baahanin marwalba ku dhiirigeliya usuun sidoo kale mahad celiyaan sidoo kale weliba meelasay ku hadalay aamine ladan axmed oo kumid haytay macalimiinta biyaaye asharka weliba niyay sheegtay intii ujeedka tababarkan usahay sidii korliinka gaada dhahay ogoonto gibro wiilayaalka ee ka howlgala maamul goboleedka koonfur galbeed salaan kadib runtii sharaf weyna ii tahay inaan tababar saxaafadeed siiyo aqoontooda kor loogu qaada ilaa labaatan gabdhood oo ah gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala warbaahinada kala duwan ee ku yaala koonfur galbeed soomaaliya runtii arrinta ujeedadana waxay tahay in kor loo qaado aqoonta gabdhaha wariyaasha ah ee halkan ka howlgala gabdho fiicanay ahaayeen muddada tababarka aan siinayo oo ay ka go-an tahay inay bulshadooda u adeegaan inay xirfadooda wariyanimo ay horumariyaan maadaama saxafiyiinta ay yihiin udubdhaxaadka ee dimuquraadiyadda iyo xorriyatul qowlka iyo sidoo kale horumarinta ee dhaqandhaqaale ee bulsho ee haddana dumar haddaan nahay aan ragga ka badan ama bulshada aana dadka ugu badan waxaa la dhahaa dumarka hunna nisfa almujtamac iyo lidna nisfa alaakhir in gabdhaha saxafiyiinta ah tababar la siiyo runtii wax weyn waaye waxaan uga mahadcelinaha ururka isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fisoj runtii gartay in gabdhaha wariyaasha ah ay si gaar aqoondadooda u siiyaan oo tababar kor loogu qaaday aqoontooda siiyaan yuusuf sheekh aadam idaacadda warsan idhabo
taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed yaa sheegay intii howlgaliyo ciidanka dowladda kafulyan duleedka magaalada beledweyne ayuu ka dileen xubno ku tirsan al-shabaab faahfaahinta warkamaba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaana abaanduulaha qaybta toddoba labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya saalax yacquub oo warbaahinta kula hadla magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay dagaal maanta iyo xalay ka dhacay deegaanna hoos yimaado gobolka hiiraan ee degmada beledweyne sidaad ka warqabtaan xalay waxaa dagaal culus ka dhacay degmada la yidhaah ceel cali oo dhinaca qorraxsin beledweyne kaga toosan una jirto muxuu ahayd lixdan iyo shan kiilomitir ciidan macaawisleeya oo deegaannadaas ah ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen al-shabaab fadhiyo ay ku lahaayeen degmada ceel cali halkaas oo ay ku dileen nin amiir ah oo ninka deegaankaasi ugu sarreeye ahaa oo nin horeo meeshaasi lagu diliy oo deegaankaasi madax ka ah oo lagu dili lagu beddelay markiisii horena nabadoon shabaabka ay doorteen ahaa iyo istaaf uu watay oo ka koobnay saddexni iyo isagaba halkaas ay ku dhinteen dagaalkaas xaliyuu dhacay dagaalka markuu dhacay oo xogta aan helnay kadib gobolka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta toddoba-iyo labaatanaad guutada halkan ka deggan ayaa waxay gashay diyaargaroow si nimankaa macaawisleydaihi oo guulahaasi gaari aanay dhibaato u geysan al-shabaabka oo loo difaaco loosoo naftooda loo soo matabixiyo xalay habeennimaan halka ka guuraynay dhulka ceel cali iyo u dhaxeeya beledweyne waa dhul buuraley ah oo buuro aad iyo aad dhinaca iskuula hayo buuro dheerdheer oo togog waaweyna gudaha ku leh ay ku yeellaan ciidanka wuxuu ka keenay guul weyn waxa uu sheegay in ciidamada macaawisleyda ay ka dagaalamaan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan ay gacan sii doonaan iyo dhammaan ciidamada qalabka sida booliiska iyo nabad sugiddaba mar walba inay u heellan yihiin difaacidda shacabka ummadda soomaaliyeed ee gumaysiga lagu hayo mana ugu dulqaadan doonno in dib damba loo gumaysto nin jayniya ka yimid mid afghanistaan ka yimid midkoodna inuu dadkaaynu baado xoolahaynu ku naaxo cid aan ugu dulqaadanayno ma laha ninka sababay in la qaada dhagaxaasi walow hadda dawladda federaalku uu gacanta ugu jiro oo aanay ku guulaysan dhagaxaasi wuxuu heshiis kula galay niman dhageerqabayaal ah oo ganacsato isku sheegaya
codkaas wayba hayay abaanduulada qaybta labaatiyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka qaybta gobolka hiiraana dhugunsadayaal dowladda federaalka soomaaliya weyba iyo abaabul dagaal ku bilowtay qeybo ku mid ee gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warkooy banin haye cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan ciidamada dowladda soomaaliya saacadoo bilahdhaafi weliba iyo dhaqdhaqaaqyo ciidankuwadana deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose waxaana soo qaadasho dhowaan lagu saaraya al-shabaab deegaanada dhaqdhaqaaqyada ku dareeran iyo weliba kumade tuulooyin hooseedow degmada awdheegle welibana meelaskasi una taliyaha ciidanka dhuuka cabdixamiid maxamed dirir iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdi ibraahim aadan cali najax iyo xubno kale taliyaha ciidanka dhuuka cabdixamiid maxamed dirir iyo sheegay in ciidamada iyo tuulooyin dhowr ee kula wareegan islamarkaasna iyo subuuta amnigan xaqayjihaayaan welibana usi sheegay in ciidamada sidoo kale aan diyaarsanyiin iniyo fulayaan howlgallo ku dhan ee al-shabaab kaasoo iyoan ku saarayaan al-shabaab deegaanadiiyo kuku sugyiin gobolka shabeellada hoose
siyaasadtay tahay wax badan baa baxay amnigeeduna waa boqolkiiba boqol waana ku kalsoonahay inay naasiin badan doonto maadaama hadda gudoomiyihii iyo xildhibaankii iyo kullay joogaan rabaan adeegii ay u baahnaayeen shacabka in la soo gaarsiiyo marka waxaan leeyahay ciidamada muranka waxay u hoola yihiin inay dalka iyo dalka difaacaan inay shacabkooda dhigka u huraan inay meel kasta oo cadowga ummadda soomaaliyeed ragaadiyey oo meelaha ku dhumalaysanaya inay ka saaraan meel walba oo ay joogaan ciidamada qalabkiisa loogu geliya haddii alla awood dareemo waxaan rajaynaynaa dhowaan inay gobollada shabeellada hoose ay noqon doonto meel ammaana oo loo sadexiystiro haddii alla awood dareemo cadow dambana usan ku dhumaalaysan doona haddii alla awood dareemo marka waxaan leeyahay ciidamada shaqada aad haysaan inaad sii laba jibaagtaan xaq baydu ku tahay inaad dalka iyo dalka difaacdaan oo waxaa u dhaarateen oo waxaad turkaa u sidataan oo waxa aad har iyo habeen usoo jeedaan inaad dalka iyo dalka difaacdaan taariikhda aydu qori doonta sida aad u shaqaynaysaan oo aad isugu kala soortayna inaad sii laba jibaartaan baan rajaynayaa bilowga lahdhaaf iyo weliba surmay gulufkii dagaal oyo ciidamada dowladda soomaaliya ku wadeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellaba hoose tan iyo markii isbedel ka sameeyay talishyada ciidamada dowladda soomaaliya
madalo xisbiyada qaran oyoo ka midoobenga ilaale xisbi siyaasadeed yowaybayo waarmurtiyeed haonku ka hadalayan arrimo dhowre ha ku saaranay sharmuddo shambeer eenku ku dareeri magaalada ankara ee dalka turkiga warmurtiyeedka oo ka koobanaa ilamabuuq iyo weybaayo ka sheegana antishir onku ka hadleen caqabado amni itan siyaasadeed ee xiligan dalka ku jirta isidii xalanku deeri lahaayeen taasoo kale warmurtiyeed shaweybaa ka sheegana anti dhammaan madale xisbiyada qaran wadahadali italooyin iyo iskaga darsadeen gureedna iyo iskarhayn antiyo ka midooban hal xisbi siyaasadeeda salanku deera midnimo iyo qaabka uusanagada u xisbiga iyo ka midoobeen iyo ka sheegeen antiila ka magacaabo guddi farsamo oo muddo afartii shambira iyo ha ka dhammaystirayeen howlo farsamo ee la xiriira arrintaasa warmurtigeedka madale xisbiyada qaran oyo waa oo ee dandheer iyo weybayo ka dalbadeen anti doorashada soomaaliya waqti sheekadheeda taas oo kalena shuruudlaan eeyo waa kulan aan iska kooyan madaxda dowladda federaalk soomaaliya isaas oo kale dadka kale ee siyaasadda ka jara saas oo kale weybayo sheegana madalle xisbiyada qaran antiyu eedan goxyin ciidankii ii dhaqaalagooye lanka taragaalay la dagaalanka wala lankuweer argagixisada lan adeegsaday burburyowka dowlad goboleedyada dalka ku jara weyba shacabka soomaaliyeed an ka baaqanaya laka erwar murtiyeedka antiyo diyaar garooban madala reedan heliisyawe madalla xisbiga qaran ee ka shiran warmurtiyeedka weyba iyo kamidaysana xisbiyada shale u b d himilo qarana kulan horo socodda isaas oo kale xisbiga nabadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo qadka taleefanka ku wada hadleen iyo isla goradan ahamiyada yaleeta antisi wadajir ee lamada dal ayoon ku wada shaqeeyaan sugowka nabadgelyada xuduudo ee guud ahaan xasiloonada gobolka madaxweynaha soomaaliya farmaajo iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa adkeeyeen anti amniga lamada dal use iyagoo iska hiran waana lambaahanya intii laku dheerada walwalba oo sheeno kora isfahan waa isaas oo kala sidii lanku waa sida laka sheegay warmurtiyeedka kubahii villa soomaaliya lamada madaxweyneya saas oo kale iska afgordeen antiye sidaanka dhaqsiga badan iyo kuwada fadheedaan guddiyo kushal dareero soomaaliya kenya haana soo ku wada shaqeeyaan sidii la xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ikan ganacsi ee lamada dal idala ku dhexeeya iyo la waayo laaka gebagabeeya war-saxaafadeedka qubahii madaxtooyada soomaaliya dhina kale dowladda kenya weli muku hadalna wadahadalka qadka taleefanka ee lamada madaxweyne xalay dhexmari waybana wadahadalkaas uu sahkeedaya xillo weli iyo jarta khilaafka diblomaasiyadeed ee dhexeeya soomaaliya iyo kenya meedhwarkaasiin ku kooyahay dhugunsudayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo shacabka sacuudiga iyo laku mamnuucay intiyo cumraysadan xaramka oobsalo ku qaba faafowka cudurka corona dartiisa sida laka sheegay dowladda ama warbaahino dowladda boqortooyada bayaanha kubahi wasaaradda arrimo guuda iyo laka daabacii wakaalada wararka ee sacuudiga ayaa weyba laka sheegay intii go-aanka muwaadiniinta dalkaas lankuma mnuuc cumraduusa iyo intii si ku meel gaar ahaana dowlada sacuudiga way bayasaasoo kale mamnuuda intii booqasho lakaseeda masjidka nebiga ee kiyaala magaalada madiina dhowaan iyo hayti markii sacuudiga usu muslumiinta banaanka waqooyow iyo ku mamnuuceen cumrada waa salunguka horseeda faafowka cudurka caabuqa ee corona isniintii iyo hayti markii sacuudiga usu shacabku qaadi qofkiin ku horeeyay ee kadhii cudurkan corona laka araga dalkaas sacuudi carabi qofkaas oo haaya muwaadinka kunagadi dhinaga iiraana go-aanka lama filaanka ee qubahi boqortooyada sacuudi iyoweyba walaac ka abuuray malaayiin muslimiin oo rajo ka qabeen sanadkan antiyo xajyana malaayiin muslimiin iyo sacuudiga diire bilo ramadaan siyoonka cumraysadaan goobo barakaysan ee maka guud ahaana khiyaaray warkaysin kula dareertan duhurnimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan ingege warkaana shuur ismaaciil axmede xaseen saarti waana siina dareer siyaasi asxaabta oo kala qayb qaatay an mahadnageen isina kama hasantin dhugunsudow ka wararkii barnaamijyada ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhaba